بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله الحديث السابع والعشرون حديث كتضبي اللباتناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورقعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه حديث كتضبي اللباتناد وكمذا كتاب كالإرادة جوامع الأخبار للإمام السعدي رحمه الله أبو هريرة رضي الله عنه وحو النبي كوري صلى الله عليه وسلم إنه يري أوصاني خليلي أما أبو هريرة وحو يري النبي أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خليل كيجبا وحو إي دردار مي ويري سدح الرموت خليل كيسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام wuxuu ii dardaarmay saddex maalin soonkooda min kulli shahrin bil walba bil walba inaan saddex maalin ka soomo ayuu ii dardaarmay wa ragcatay duxaa iyo labada ragco ee ragcatu duxaa loo yaqaano inaan tukado wa an uutira iyo inaan witraysto qabla an anaama intaanan seexan ka hor inaan witriga tukado muttafaqun calayh saddexdaa arrin ayaa khaliilkayga ii dardaarmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa khaliil raxmaan loomana ogolayn nebigu sala allahu calayhi wasalam in addoommada qaar ka mid ah ama saxaabadiisa mid ka mida ou khaliil ka dhigto rasuulka looma ogolayn khulladu waa shiddat lmaxaba waa jacayl aada iyo aada u daran almaxaba walkhulla waxaa darajo sarreeya alkhulla allah subxaana wa tacaala wuxuu khaliil ka dhigtay ibraahim iyo muxamed waاtakhada allahu ibraahiima khaliila faqaala nabiyu salى اllahu عalayه wasalam ina allaha اtakhadanii khaliila kama اtakhada ibraahiima khaliila nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay khaliil buu iga dhigtay sida ibraahima uu khaliil uga dhigtay low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila haddaan samaysanaya buu yidhi khaliil addoommada ilaahay ka mida ama saaxiibaday ka mida abuu bakaraan ka dhiga lahaa buu laakiin looma ogolay inuu samaysto maxaa yeelay ilaahaa khaliil ka dhigtay waa khaliil raxmaan laakiin saxaabada qof ka mid ah ama ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qof ka mida wuu dhihi karaa rasuulka waa khaliilkaygii macnaa kaan aada u jeclaayo wey xaggaaga way ka imaan kartaa laakiin midda la diidan yahay waa maxay inay xagga rasuulka ka timaado sala allahu calayhi wasalam laakiin addoommada xaggooda ama saxaabada qaar ka mida inuu yidhahdo rasuulku waa khaliili sida hadda abu hurayra u leeyahay waa jaa-iso way bannaan tahay laakiin nebi alay slat slaam ma dhihi karin abubakaraa khaliilkayga ah ama cumara ah sababtoo ah ilaahay baa khaliil ka dhigtay looma ogoleen marka inuu addoommada khaliil ka yeesho awsaanii khaliilii sala allahu calayhi wasalam wuxuu ii dardaarmay buu yidhi khaliilkayga midkaan aadka u jeclaa oo khaliilkaygoon aad iyo aad aan u jeclaa wuxuu ii dardaarmay bihalaain saddex arrimood ayuu ii dardaarmay inaanan ka tegin saddexdaa arrimood arrinta koowaad u dardaarmay waa siyaami alaaati ayaamin min kulli shahr bil walba inaan saddex maalmood ka soomo saddexdaas maalmoodna waxaa afdalah inay noqdaan ayaamulbiid saddex iyo tobanka bisha afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka saddexdaas maalmood ayaa ugu fadli badan in laga soomo bisha haddii saddex maalmood laga soomayo waa maalmaha loo yaqaan ayaamulbiid waxaana ayaamulbiid loogu bixiyey hadda caddaan baa jirta maalmahaasi caddaantii dayaxa ayaa jirta saddexdaas maalin soonkooda waxay u dhigantaa sanad kaamila adigoo soomay xagga ajarka xagga ajarka waxay u dhigantaa sanad kaamila soonkii bay u dhigantaa sababtoo ah bil walba markaad saddex maalin ka soonto halkii maalin soonkeedana uu yahay casharata amhaaliha bisha meeqay noqonaysaa bisha waa soddon sooma macnaheedu waxa waaye markaad hal maalin soonto waxay u dhigantaa adoo toban maalin sooma idan markaa saddex maalin soonto maxay u dhigantaa adoo soddon maalmood soomay bil walba waxaad marka ay u dhigantaa saddexda maalin haddaad soonto waxay u dhigantaa soddon maalin adoo bishaa ka soomay bil walbana soo soddon maalin ma ah idan sanad kaamila ayay u dhigantaa saddexdaa maalin yani saddexdaa maalin haddaad daa'imto waay bil walba haddaad saddex maalin ka soonto soddon waxay u dhigantaa sanad bishaan markaad saddex ka soonto bil bay u dhigantaa bisha labaad haddaad saddexdaa maalin ka soonto waa bil kale saas haddaa ku wado ood ku dhammayso sanadka macnaheeda adigoo sanadka soomay ayay la mid tahay waa ka siyaami dahri marka fadli fara badana meeshaas ku jira inaad sad bisha bil walba saddex maalin laga soomo bisa- bisi- bis- eh, bithala- siyaami alaaثati ayaamin min kulli shahr bil walba inaad saddex maalin ka soomo waxaa ka baxaya bisha ramadaan maxaa yeele ramadaan hadda ayada soomkeedu waa waajib saddex maalin laga soomi maayo waa la wada soomayaa laakiin bilaha aan ramadaanka ahayn bil walba saddex maalin in laga soomo fadli badanaa ku soo arooray rasuulka calayhi salatu wasalaam marka abu hurayra wuxuu kula dardaarmay inuu bil walba saddex maalin ka soomo dardaaranka labaad waa ragcatay duxaa labada ragco ee salaatu duxaa inuu la yimaado ku dadaalo salaatu duxaa waa sunna qofku markuu waagu u baryo sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xibin walba oo jidhkaaga ka mid ah subax walba maxaa lagu leeyahay sadaqaa lagu leeyahay soo ma qofka meeqa xibnooduu leeyahay yaa saddex boqol iyo iyo lixdan macnaheedu waxaa waaya saddex boqol iyo lixdan sadaqaa lagaa rabaa subax walba wax sadaqaadkaasoo dhan wax kaa gudaaya ma jiraan waxaa kaa gudaya labada ragcee salaatu duxaa baa kaa gudaysa sadaqaadkii lagugu lahaa ee lagaa rabay labada ragcee salaatu duxaa haddaad tukato sadaqadaas waa kaa gudanta ilan xibnahan ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala ee subax walba aad la waabariisanaysid adiga iskama lihid ilaaha ku siiyey sadaqaa laga rabaa inaad ka bixiso shukran lilaahi caza wajal adigoo ilaahay uga shukrinaya arrintaas tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta kulligood waa sadaqaad laakiin waxyaabahaasoo dhan waxaa kaa gudaya sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam laba ragco oo barqadii aad tukato taa waxay tusinaysaa fadliga ay leedahay salaatu duxaa salaada barqadii la tukado salaatu duxaana waxay kusii fadli badan tahay wakhtiga qoraxdu soo kululaato salaatu alawaabiina xiina tarmudu alfisaal geela kuwiisa yaryar nirgaha iyo wixii la midkaa markii ay caga gubanayaan oo cagaha iyo lugaha ay ka gubanayaan salaada la tukado waa salaatu alawaabiin buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam alawaabuun waa alrajaacuun ila allah kuwa ilaahay u noqdo subxaana wa tacaala mar walba oo noqoshada ilaahay uu noqo u noqonayaan ay badan tahay salaadooda waa salaada wakhtigaas la tukado markay qoraxda soo kululaato afar saac oo kale afar saac iyo bar shan saac waa wakhtiyada qoraxda kulusha ah wakhtigaas usii fadli badna shan saac waktulkaraaha ma aha waktulkaraahadu waa wakhti aad u yaroo kooban waay waana markii salaada salaada duhur wakhtigeeda uu soo dhow yahay wixii ka horeeya inta waktulkaraaha laga gaarayo waa awqaad salaatu duxaa la tukan karo laga soo bilaabo markay qoraxdu soo baxdo ay xoogaa kor usoo dheeraato ilaa waqti zawaal laga gaarayo ama ilaa waqti karaha laga gaarayo waqtigaasna waxaa ugu fadli badan waqtiga qoraxdu ay kulusha in salaatu duxaa uu tukado qofka laba ragca uu tukado waa dardaarankii labaad ee nebiga sala allahu calayhi wasalam dardaarankii saddexaad waxaa waye wa an uutira qabla an anaama wuxuu kaluu ii dardaarmay buu yidhi inaan wetriga tukado intaanan seexan ka hor witrigu waa sunna cinda jumhuuri اlculamaa waa sunna mu'akada culammada qaara waxay qabaan inay waajib tahay witrigu inuu waajib yahay waxaa qaba xanafiyada laakiin madhab اljumhuur waxa waaye inuu yahay sunna mu'akada witriga sida magaca aad ka dareemaysaanba waa salaad tiradeedu ay isdhaafta ile witriga tirada isdhaafkaa baa la yidhaha soo ma salaadaasi witriga waxaa ugu yar hal ragco ayaa ugu yar hal ragco waa tukan kartaa waxaana ugu badan kow iyo toban ragco hal ragco ilaa kow iyo toban ragco inta u dhaxaysa witriga way kuu bannaan tahay inaad tukato witriga hal ragco saddex ragco shan ragco toddoba ragco sagaal ragco kow iyo toban ragco waqtigeeduna waa goorma waa min bacdi salaati alcishaa ilaa adaani alfajri athaani laga gaaro adinka labaad cishaha markii laga baxo ilaa adinka labaad salaada subax laga gaaro inta u dhaxaysa waa waa sala- waqtiga salaatuleylka waa salaatuleylka waqtigeedu waa bacda cishaa salaada taraawiixda waa nooc iyaduna salaatuleylkii ka mid tahay waqtigeedu waa min bacdi alcishaa ilaa laga gaaro adinka labaad ee salaada subax inta u dhaxaysa qofka hadduu tukado wuxuu noqonayaa qof salaatuleyl tukaday hadduu salaatuleyl u niyeysto hadduu witri tukado hadduu taraawiix tukado inta waa u ansaxaysa waa waqti ballaaran witriga marka sunno waaye in laga tagana ma habboona waxaa fiican in lagu dadaalo habeenkiina laba witri in la tukado mashruuc ma aha hal witriya lagu ogol yahay laa witraani fii leylatin sidaasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam laba witri ma jirta buu yidhi hal habeen dhexdiisa laba witri ma jirto hal habeen gudihii inaad tidhahdi fiidka horena witri aan tukanayaa gelinka dambena witri labaad aan tukanayaa sax ma ah habeenkii waxaad leedahay hal watri hal witri ayaad leedahay haddaa witriga mar tukato kaasaad ku kaaftoomaysaa witri labaad ma tukanaysid habeenkaas maxaa yeele laba witri ma jiraan hal habeen gudihii sida nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam witriga marka ma waxaa fadli badan awalka habeenkii in la tukado mase aakhirka xagga afdaliyada yaa fadli badan laa shaka qofkii soo kici kara waxaa u fadli badan gelinka dambe qofkii naftiisa ka huba inuu soo kici karo gelinka dambaa fadli badan qofkii isdhahaya witriga gelinka dambe waxaa laga yaabaa inuu ku dhaafo ilaan qof walba naftiisa waa yaqaanaa oo isleeyahay maalan ma soo baraarugaysid ama waxaaba laga yaabaa adinkii labaad inaad hurdo ku gaarto kaasoo kale fii xaqihi maxaa fadli badan waxaa fadli badan inuu awalka ka tukado nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu fadilay witriga in aakhirka habeenkii la tukado sida xaadiidka qaar ku soo aroortay halkaana wuxuu la dardaarmay abu hurayra intuusan seexan inuu tukado axaadiidaasi ma iska hor imaanaysaa maya iska hor imaan mayso maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida culummadu ay ku sharaxeen xadiidkan waxay yidhaahdeen abu hurayra xaalkiisu nebigu wuxuu ka ogaa inay culays ku tahay inuu gelinka dambe u dhigto witriga abu hurayra wuxuu ahaa daalibulcilmi xariis ku ah oo aada ugu dadaala dalabulcilmiga dalabulcilmiguna daal badan uu leeyahay qofka maanta o dhan markuu cilmi raacanayo wax akhrinayo wax muraajacaynayo ordayo habeenkii waxaa laga yaabaa dhinac inuu u dhaco soo toosida gelin dambena ay ku cuslaato maadaama nebiga calayhi salatu wasalaam uu ku ogaa marka abu hurayra inuu mashquul badan ku jiro wuxuu kula dardaarmay inuu witrigiisa ka dhigto intuusan seexan qofkii marka noocaas ah oo mashquulkiisa ama howlihiisa ay badan yihiin oo suuragalna aan ahayn maalan ama ay ku culus tahay inuu gelin dambe soo tooso habeen walba way dhici kartaa habeenada qaar inuu soo tooso laakiin inuu daa'ima way ku culus tahay maalan maxaa lagula dardaarmayaa kaasoo kale sida nebiga calayhi salatu wasalaam abu hurayra wuxuu kula dardaarmay oo ah inuu witriga fiidkii hore tukado qofkii gelin dambe soo kici kara mashquulka ka sokow dadku way kala hurdo fududiin dad waxaa jira sagaal saaco habeennimo haddii la gaaro ayadoon la kicin xataa wuu iska soo baraarugayaa qofna haddii la jiidaayo xataa ma oga warka ma qabo dadku isku nooc ma ahan xagga hurdada waa u kala sahlantaa qofkii marka een, isku yani naftiisa ka og inuu soo kici karo haddib dhigto waxaa u fadli badan gelin waqtiga dambe waqti nuzuul ilaahi waqtiga ilaahay soo degayo subxaanahu wa tacaala waqtiga alla uu leeyahay hal min daacin faastajiiba lah hal min saa'irin faucطiyah hal min mustakfirin faakfira lah waqtigaasi waa waqti nuzuul ilaahi waa waqtiga ilaahay soo degayo subxaanahu wa tacaala oo u soo degayo ila samaa'i dunyaa addoommadiisana u bandhigayo inay weydiistaan si uu u siiyo inay dembi dhaaf weydiistaan si uu ugu dembi dhaafo inay baryaan si uu ducada uga ajiibo waa waqti ilaahay ducada ajiibo waaye subxaanahu wa tacaala waqtigaas marka inaad soo kacdo ilaahay barido xaajadaada iyo dantaada adduunya iyo midka aakhiraba weydiisato waa fursad qaaliya qofkii marka wakhtigaas toosi kara wakhtigaasaa u fadli badan qofkii wakhtigaasi uu ku culus yahay witriga yuusan dayicine fiidka hore ha tukado markii cishaha laga baxaba oo ra- sunnadii cishaha uu tukado witriga ha raaciyo waan uutira qabla an anaama wuxuu kaloo ii dardaarmo uu yidhi inaan yani witraysto intaanan seexan ka hor متفق عليه الحديث الثامن والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة متفق عليه وفي لفظ القصد القصد تبلغوا حديث كان حديث عظيمة wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam nagu barayaa waxaana laga raba inaan noqonno annagoo muslimiin ah haddana waxaana laga doonayaa waddada saxda ee xaqa inaan qaadno sidee u qaadaynaa diinta islaamka laba arrin bay u dhexaysaa bayna alghuluwi waaltaqsiir in lagu tarax tago oo la xadgudbana diinkuma ogola oo ghuluwi la sameeyo in gaabis lala yimaadana diinkuma ogola waxa lagaa doonaya waa maha marka waa inaad dhexdhexaysato we wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ina addiina yusrun diinku waa fudud yahay diinku ma adka walan yushaada addiina axadun qof iskuma adkeeyo diinta oo lama dhinactamo oo iskuma adkeeyo iskuma cusleeyo ilaa halabahu ilaa diinkii baa ka qaalib noqda waa soo dhacaa qofkaasi fasadiduu dhexdhexaysta fasadiduu macnaha toosnaada wey waqaaribuu dhexdhexaysta oo soo dhoweeya wa abshiruu bishaareeya wastaciinuu kaashada bilghadwati kallahaad waarawxati iyo caraabid wa shay-in iyo shay oo min adduljati dheelmadka ka mid a saddexdaas waqtina kaalmaysta muttafaqun calayh wa fii lafdin wuxuu yidhi waalqasda alqasda tablugu alqasda alqasda ay ilzamu lqasda waay alqasda alqasda markii naxwaha la joogo maxaa la yidhaahdaa aliqraaba la yidhaha waa boorin alqasda alqasda tablugu laazima dhexdhexaadka dhexdhexaadnimada laazima wax dhexdhexaysta waad gaaraysaan yoolkiinna iyo ujeeddadiinna nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu ku bilaabay si guud inuu diinka uga hadlo waxa uu yahay diintan islaamka maxay tahay diintan islaamku diin sahlan waa inay sahlan tahana waa wax macruufa oo ilaahayna uu noo sheegay subxaanahu wa tacaala nebiga sala allahu calay wasalamna uu noo sheegay waaqica diinkan aan nooga muuqdoon arkayn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay wuxuu idinla doonayaa fudayd ma idinla doonaya culays ilaahay fudayd buu nala rabaa alla ma doonayo subxaanaه wa tacaala inuu diinka nagu cuslayo rabbana walaa taxmil calayna isra kamaa xamaltahu calى aladiina min qablina alla muxuu yidhi subxaanaه wa tacaala qad facaltu waa ballan qaade ilaahow hana saarin culays culays ilaahow ha nagu ximbaarin sida dadkii naga horreeyay aada culays u saarto xagga diinka alla wuxuu yidhi waa idinka aqbalay inaan idinku cuslaynin diinka waa idinka yeelo waa idinka aqbalay walidaalika alla wuxuu naga dhigay culaysyo fara badan oo dadkii naga horreeyey haysta culaysyo fara badan oo dadkii naga horreeyey haysta waxaa intiina badan ogtihiin nebiga sala allah alay slam markii salaada lagu soo farad yeelaya waxaa lagu soo farad yeelay konton salaadood marka ugu horreysa salaaduhu konton bay ahaayeen mar walba nebiga alayh salatu salaam ilaahay buu ku noqonayay nebiyullaahi muusa la teliyo wuxuu yidhi ilaahay fududeyn weydiiso ummaddaadu ma awoodi karto mar walbuu ilaahay ku noqdana qaybaa laga dhigayay ilaa allah subxaana wa tacaala uu yidhaahday hiya khamsun wa hiya khamsuun salaadihii wuxuu yidhi waa shan waxayna la ajar yihiinay u dhigmaan konton salaadood shan salaadoodoo noo lagu soo koob haddii maantay konton iska dhaafa labaatan keliya ay ahaa lahayd shantiyaaba hadda waxay tahaba cagajiid dad badan waxaa waaya shantiyaa laga cagajiidayaa ilaahay subxaana wa tacaala habeen iyo maalin afar iyo labaatanka saac wuxuu kugu farad yeelay inaad shan salaadood u tukato oo halkii salaadba hadday ugu badato waa toban daqiiqo ama shan iyo toban daqiiqo wa waa allihii ku abuuray wa awoodda aad sheeganaysa allihii ku siiyey maqalkaaga ku siiyey aw aragga ku siiyey caqligii waxaad wax ku fahmaysa ku siiyey wuxuu ku yidhi war anaa ku abuuray afar iyo labaatankii saac shan shan salaadood ii tuka aniga markaasaa ayadii waxaa lagu yahay sagsaag weliba fududaynta waxaa ka mid a salaadaha la fududeeyey in la yidhi jamaacaha lagu tukado salaadda in jamaacaha lagu tukada la yidhahdo ma fudayd baa mase waa culays waa fudayd sidee fudayd u tahay waxay yidhahdeen culummadu haddii la dhihi lahaa qof walba gurigiisa ha ku tukado waa la caajizi lahaa laakiin dadka jamaaca ahaan iskugu imaanaya waxaa laga qaadaa nashaad iyo firfircooniya laga qaadaa markaad aragto masaajidkii rag adiga kula mida kuwa kaa weyn kuwa kaa yaryar oo masaajidkii wada jooga adna waa soo dhiiranaysaa inaad masaajidka timaado salaaddii inaad tukato culays u dareemi maysid maxaa yeeley intaanoo dad ha tukanaya muslimiinta guud ahaana jamaaca ahaan masaajidda ugu tukanaya fudaydkay ka mid tahay noola fududeeyey soomka bisha ramadaan alla ma dhihin subxaana wa tacaala qof walba soddon maalmood aan ka rabaa inuu ii soomo markuu rabo ha soomo lama dhihin waxaa la yidhi muslimiinta kulligiin waxaa laydinka rabaa bishaas ramadaan inaad fiirsataan kulligiinna aada soontaan shayga markii lagula wadaago waa ka fudud yahay markuu keligaa kugu noqdo haddii lagu yidhahdo keligaa soon intaan kalena ay wax cunayaan waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdo war keligaa maxaa cunnada lagugu diido laakiin markii kulli afka la wada qabsado la yidhaha dhammaan waa wada soomantihiin adigana soonkaaga sahal u noqonaya inaad soonto waa kuu fududaanaysa maxaa yeelay muslimiinta dhan wax la qabtaa kulligood waa sooman yihiin laba iyo tobanka biloodna hal bil keliya ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxaan idinku farad yeela soom meeqa bilaad noola daayay cunnadii yaa kow iyo toban biloodaa soo ruugaysa hal bil keliya marka inaad ilaahay u soomi weydo subxaana wa tacaala ee aada hareeraha fiirfiiriso waa iimaan xumo waaye waa iimaan xumo soo fududaynta ka mid ah laba bilood noo lagama dhigin saddex noo lagama dhigin xataa haddii saddex laga dhigi lahaa waxaa badan soomaha inta wax la cunayaa badan laakiin allah subxaana wa tacaala hal bil uu ka dhiga soonka weliba halkaa bil habeen iyo maalin israaciyana lama dhihine waxaa la yidhi gabalku hadduu dhaco fakuluu washrabuu iska cuna caba waa fasaxantihiin haddii gabalku dhaco qoraxdu hadday dhacdo wax cuna oo wax caba keliya markuu waagu baryo ilaa qoraxdu ay ka dhacaysa intaas ii sooma waa fudayd zakadii allah subxaana wa tacaala fuqarada waa ka daayey lama dhihin fuqarada waxaa heli kartiin bixiya waxaa la yidhi mar haddaad masaakiin iyo fuqara tihiin adinkaa wax laydin siinaya kuwii xoolaha haystaa waxaa la yidhi xoolihiinna wax yar ka bixiya wax yar ninkii shan neef oo geela leh waxaa la yidhi hal neef oo arya bixi wax weyn miya wax weyn ma ilaa uu ka gaaraayo yacni markuu shan kaloo neefa haddana uu helo ilaa toban uu xoolihiisa ka gaarayaan halkii neef uu bixina markuu toban gaaraa la yidhi laba neef keliya iska bixi markaasaa dad la bakhiilayaan waxaas yarka ah wuxuu dareemaya xataa ma ah hadduu iimaan leeyahay waa qisdi yar hadduu alla dhihi lahaa markaan shan neefku siiyo kala bar bixi ayada laftirkeedaabaa waxay ahaan lahayd wax ilaahay looga shukriyo maxaa yeele xoolaha ilaah ku siiya adiga ma lihi marba hadduu alla wax kuu ogolyaho qayb laguu reebaayo hay-ada laftirka ilahay looga shukriya muda ilaahay sidaa nama dhihin subxaana wa tacaala wuxuu waa noola fududeeye waa noola sahlay sanadkiina waxaa la yidhi mar iska bixiya zakada zakadana cid kale sii mayside walaalaha muslimiinta ee baahan sii annagaana lagu soo celish meel kale lama geey adaa lagaa qaaday ninkan kaloo walaalkaaha la siiyey fududaynta diintay ka mid tahay xajka meeqo jeeroo waajibaya cumrigaaga dhan hal mar waay halkaa mar weliba waxaa lagugu xihay istitaaca haddaad awoodi karti laguma dhihin ilaa wa ilaa xaj ama dhul mar ama cir mar soo xaji laguma dhihin ee waxaa la yidhi man istataaca ilayhi sabiila fiir fudaydka lagu sahlo haddaadan hanti haysan waxaa la yidhi waajib kuguma ah haddaad jiran tahay waxaa la yidhi bixi maysid oo macduurata haddaadan gaadiid haysan haddaadan amnu ariiqi jirin waxaasoo dhan waa lagaa dhaafa markaad awoodaad xajinaysa hal mar waana cumrigaaga dhan halkaas mar wixii ka dheeriya waa taawuc iyo sunna taasi waxay tusaale noogu tahay waa arkaantii islaamka waa arkaantii islaamka diintan marka diin aad iyo aad u sahlan ummadihii naga horreeyey reer bani israa'iil oo kale maalan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum toobadooda waxaa laga dhigay inay islaayaan rabbigiin u toobad keena oo maxaa samaynaya maxay samaynayaan alla wuxuu yidhi faqtuluu anfusakum naftiinna dila inay isdishaan waayo toobadiin toobadii waxaa looga xidhay inay islaayaan waa shardi adag dadka inaga horreeye waxay ahaayeen meel jismigooda ka mid a hadday nijaasa gaarto maxaa la amri jiray waa inuu jaro meeshaas marada yani jismi jismigiisa ama jirhkiisu meeshay nijaasa taabato inuu gooyo waayo meeshaas si kale daahir ku noqon maayo annagana waxaa na la yidhi biyo soo qaadee marmari biyuhu waa mutawafir meel walbay noo yaallaan bad iyo webiyaal iyo kuwo dhulka laga soo saaray intaba haddaan biyo weyno aan ku tahaaro qaadano waa janaabaad qabtaa ama weysadii baad kaa burtay biyo la-aanaa kugu dhacday waa lagu fuday waxa la yidhi dhulkan aad dul socoto inta foorarsatay labada gacmood dhulka ku dhuf wejigana ku masax saasaana daahir ku taha oo salaadii aad ku tukan kartaa cibaadadiina aad ku gudan kartaa waa fududayn waay dunuubaad gashay iyo macaasi waxaa lagu yidhi toobaa lagaa rabaa toobada ilaahay subxaana wa tacaala shuruud adag kaagama xidhin ilaahay noogama xidhin waxaa la yidhahdaa dembi haddii ilaahay laga galo saddex shardi buu leeyahay soo maaha in laga aqbalo saddexda shardi waa saddex shardi oo aada u fudud koo waxaa lagu leeyahay dembiga ka dhex bax soo maadan samaynin ha ku noqonin ka joogso labo wixii kaa dhacay ka xumo oo ka shallaay saddex go-aanso inaadan mar dambe u noqonayn saddexdaa shardi keliya lagaa rabaa saddexdaa haddii lagaa helo ilaahay waa kaa toobad aqbalaya laguma dhihin naftaada dil culays kalena ilaahay kuma saarin subxaana wa tacaala diinkan waa diin aad iyo aad u fudud waa ina diina yusrun diinku waa fudud yaha buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam laakiin waxaad ogaataan waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan hadduu diinka fudud yahay maxay tahay dadka culayska u dareemaya ka cagajiidaya wix shayga asoo fudud ayaan allah hadduusan kula doonin culays lagaa saaraya qofka hadduusan ilaahay la doonin inuu hanuuniyo subxaana wa tacaala culaysaa laga saaraya allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi faama man acطaa wattaqa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra waxaan u fududayn doonaa buu yidhi middii fududayd waa dariiqu ljanna waddadii jannadaa loo sahlay salaadda waa macaansanayaa soomkii waa macaansanayaa cibaadada ilaahay macaan iyo dhadhan u dareemaya wuu ku raaxaysanaya ilaaha u fududaynaya waa qofkii janno lala doonay wa amaa man bakila waاstaghnaa wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusra dariiqii cuslaa waa dariiqii jahanname eh ayaa loo fududeeya xumaantii ayaa u fudud ayadii raaxo u arkaya iyo wax fiican inay tahay khayrkiiyo wanaaggiina culays uu ku yahay ilaahay u tuko subxaana wa tacaala in la yidhaahdo waxay la mid tahay ayadoo la leeyahay buur dusha ku qaad ilaahay subxaana wa tacaala marka asaa qofka u fududaynaya wuxuu la doonay hadday khayr tahana allah u sahlaya hadday shar tahana shartii baa loo fududaynaya icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah nabiga alayh slat slam wuxuu yhi shaqeeya camal fala mid walba waxaa loo fududaynayaa wixii loo abuuray kii jahanname ilaahay ugu talagalana dariiqi jahannama loo fududaynaya ciyaada billaah kii ilaahay janno ugu talagalana dariiqi jannada ilaahay u fududaynaya diinkani waa diin fudud oo sahlan wey ina diina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa halaba hadalka nebigu wuxuu kula dagaalamayaa sala allahu alay waslm guluwiguu kula dagaalamaya qofka inuu diinka ku tarax tago uu ku fogaado guluwiga waxaa la yidhaahdaa mujaawasat lxad xuduudoo la tilaabo xadkii sharciga ahaa inaad tilaawdo waxaan ilaahay waajibin inaad ummadda ku waajibiso waa guluw waxaan bidco ahayn waa bidca inaad tidhahdo waa guluw shaygoon bidco ahayn maalan ama sunna inaad tidhahdo waa waa bidca waa nooc min alguluw guluwiga marka iyo taraxtagu diinta islaamku ma ogola allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ahla alkitaab laa taqluu fii diinikum ahlulkitaabow diinkiinna ha ku xadgudbina buy guluwi ha ku samayna guluwigu marka waa suurado badan yahay waa noocyo badan yahay inaad maalan cibaadaadka isku adkayso sida bacdulmutasawifa ay yidhaahdaan suufiyada qaar ka mida waxay yidhaahdaan zuhdiga iyo cibaadada si nafta aan u barnoon ugu laylino waa in la cadaabo nafta markaasuu wuxuu labisanayaa dhar suuf oo ad adag wakhtiyada kuleelku jiro waa isku urayaa asiga dhan waa isku soo shiiraya maxaa yeelay naftu uu le waa ku cadaabaya ha isku dhidido horta laylinaan ka wadaa biyo qabow ayuu dhex gelayaa gelinka dambe habeenkii iyo biyo barafa markaasuu ku dhex qarqaraya warsaan maxaa ka wadaa naftaan cadaabayaa buu leeyahay nafta waxay u baahanta le in la cadaab waxaasoo dhan quluw waay ma nebigaa laga keenay calayhi salaatu wasalaam naftu xaqay leedahay ina linafsika calayka xaqan diinku waxaaba ka mid a inuu nafta xuquuqedeeda ku barayo maaha inaad tidhahdee waa cadaabaya abu darda radia allahu canhu maadaama uu ahaa nin cibaadada aada u jecel markuu damcay habeenkii o dhan inuu taagnaado yaa ka celiyay arrintaas salmaan alfarisi saaxiibkiis waa ninkii nebigu la walaaleeyey sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi seexo markuu damcay habeenkii fiidka hore inuu salaatuleil u istaago ayuu yihi seexo way wada seexdeen wax yar kadib haddana wuxuu damcay inuu soo kaco abu darda salmaan baa yidhi seexo markuu soo kaca wuxuu yidhahdaa seexo ilaa gelinka dambe ay gaadheen markaa kadib uu yidhi hadda soo kac marka salaatuleil bay wada tukadeen markaa kadibna salmaan wuxuu u dardaarmay walaalkii abudardaa wuxuu yidhi abudardaa naftaadu xaq bay kugu leedahay reerkaagu xaq bay kugu leeyihiin martidaadu xaq bay kugu leedahay xaqa martida waxaa ka mid ah inaad martida wax la cunto inaad tidhahdo xag aan ka fadhiisanaya adinku wax cuna aniguna wax cuni maayo qofka waa ma martiqaad ma ah martida waa inaad wax la cunto soon tadawuca haddaad sooman taha xataa waa inaad afurto maxaa yeele markaad wax la cunayso wahelay dareemayaan laakiin haddaadan waxba la cunin waa isku xishoonayaan dadku waana sida abubakr radia allahu canhu martidiisu ay sameeyeen raggii martida u ahaa markuu wiilkiisa cabdiraxmaan yidhi martiqaad waxay yidhahdeen abubakaroo imaanin cuni mayno annagu waxba abubakar waa yimid saq dhex u yimid nebigu kusoo daahay sala allahu calayh wasalam markaasuu wuxuu u yimid martidii on waxba cunin wiilkiisa cabdiraxmaan buu ku xanaaqay war soo kaalama ballamin buu yidhi martida inaad soorto wuxuu yidhi hala weydiiyo ayaga ayagu waxay yidhahdeen wiilka waana waa waana marti qaaday laakiin annagaa diidnay oo adigaan ku sugayn waa xanaaqay abubakar radia allahu canhu markaasuu yidhi allaan ku dhaartay idinla cuni maaye cuna buu yidhi cunnada markaasuu yidhaha cuni mayna ilaa aad nala cunto wuxuu ku qasbanaaday inuu la cuno dhaartiisana uu ka kafaaro guto dhaartiisa oo ka kafaaro guta abubakar radia allahu canhu waana la cunay dhaartaasna wuxuu yidhi waa min ashaytaan bay ka ahayd uu ka dhaartay inuu martidii wax la cuno marka wuxuu yidhi salmaan ninka la yidhaha abudardaa martidaadu xaq bay kugu leedahay reerkaagu xaq bay kugu leeyihiin naftaadu xaqay kugu leedahay ilaahay xaq buu kugu leeyahay fa acdi kulla dii xaqin xaqah mid walboo xaqle xaqiisa sii ilaahay xaqiisa sii naftaada xaqeeda sii xagga nasiinada martidaada xaqooda sii reerkaagana xaqooda sii dhexdhexaadnimada diinta taas waa laakiin haddaa hal jaanib aad u rarto hadhowti culays baa kugu imaanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimid zaynab inay ahayd baan filaya radia allahu canha oo xarig ku xiratay meel ay ku cibaadaysanaysa markay daasho ayay xarigga qabsataa waxay ugu tala gashay markay daasho inay qabsato nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xariggan waa maxay markaasaa layidhi xariggaani gabadhaasaa samaysato saasay ugu tala gashay rasuulka ilaah hal la furo buu yidhi xulluu fura buu yidhi xariggan fayusalli axadukum nashaada faidaa fatara falyarqud axadkiin intuu firfircooniya nashaad leeyahay ha tukada buu yidhi hadduu daalana ha seexdo maahan buu yidhi in xarka meelo lagu xirxirto kadalika xadiid caaisha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimid caaisha oo gabari la joogto markaasuu yidhi yaa waayo qofkan caaisha waxay u sharaxday gabadhan waxayna u sheegtay cibaadadeeda iyo dadaalkeeda muxuu yidhi nebi calayh isalaatu wasalaam mah calaykum bima tutiiquun faina allaha laa yamallu xataa tamallu mah macneedu waa max ka joogsa waay ka hara waxaa laydinka rabaa waxaad awoodaan intaad awoodi kartaan la imaada rasuulka calayh salatu slam quluwga waa la dagaalami jiray iyo xadgudubka nin saxaabada ka mid a ayaa qoraxda istaagay markaasuu yidhi waan soomayaa mana harsanaayo waan nadray buu yidhi ilaah baan u nadray markaasuu yidhi nabiga alay slat slam ninkaasi yaa waa waxaa la yidhi ninkaasi waa hebel wuxuu nadray inuu qoraxda taagnaado soonaado qofnana uusan la hadal saasuu ilaah ugu dhowaanaya nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday dadka ha la hadlo qoraxdana ha ka harsado yani waa qalad arrinta uu samaynayo waa ku inkiray nebigu sala allahu alay slam waxaa la mid ah saddexdii nin ee guryaha nebiga kusoo wareegtay ayagoo rasuulka shaq- camalkiisa weydiinaya muxuu nebigu sameeya markuu gurigiisa joogo waa loo sharaxay waa la nebiga alay sala slam cibaadadaas uu sameeya taasuu sameeya waxay yidhahdeen rasuulka dunuubtiisa waa la dhaafay annaga dembi noolama dhaafin saa darteed waa inaan dadaalno in ka badan dadaalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabcan nimankaas khayrdoon waaye sooma khayrdoon waaye niman firfircoon oo nashaad hayoo dadaalayo waaye arrinta nebigaa loo sheegay sala allahu alay wasalam rasuulka nimankii buu weydiiyey wuxuu yidhi arrintaasi ma jirtaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahi waa jirtaa wuxuu yidhi anigu waan istaagayaa waqti habeenkii ka mid ah waqti ka midana waan seexanayaa mar waan soomayaa marna waan afurayaa dumarkana waan guursanaya ilaa nimankaasaa waxay ku ballameen nin wuxuu yidhi anigu mar walba waan soonaanaya ma afuraayo mid wuxuu yidhi dumarba guursan maayo guur iyo waxaa shaqo kuma lih cibaadaan ugu aya mid wuxuu yidhi waa taagnaanaya oo seexan maayo nebigu warkooda waa buriyey calayhi salaatu wasalaam aniga wuxuu yidhi waqtina waan tukanayaa waqtina waan seexanayaa mar waan soomayaa marna waan afurayaa dumarkana waan guursanayaa dariiqaas qofka diidana igama mid ahan buu faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii dariiqa iga naca ee waddo kala doorta qofkaasi aniga igama tirsan qof hadigayga iyo dariiqayga raaca ma ah xadgudubka nebigu waa diiday sala allahu calay wasalam axaadiidta marka ku soo aroortay la dagaalanka quluwiga aaday u badan tahay oo nebiga alayh salatu slam uu kula dagaalamaya xadgudubka iyo talaxtagga baabka caqiidada markii la joogana waa meesha khawaarijtu ay ku lumeen raafidaduna ay ku lumeen qolo walba quluwiya ku jiraan oo ahlu bidaca ka mid a jaanibun bay ku xadgudbeen ku tarax tageen waxaa ka soo horjeeda quluwiga taqsiirkaa ka soo horjeeda dadku waa saddex qaybood qolo waa qolo xawaarahooda dheereeyo gudubtay oo xuduudi ka tilawday waana kuwa xadiidkan la dagaalamayo qolo waa qolo ka gaabisay waajibaadkii laga rabay qolona waa qolo labadaa qolo u dhexaysa saddexdaas yaa xaqa ku taagan qolada dhexe xaqa ku taagan qoladaa marka eh, ka gaabisa ku dhaqanka diinta islaamka iyo sharciga waxay ku andacoodaan inay ayaga wasadka ku taagan yihiin wixii ayaga ka soo harana ay quluwi yihiin arrintaasina sax ma ah waajibaadkii ilaahay nagu waajibiyey subxaana wa tacaala in lagu dhaqmo diinta islaamka lagu dhaqmo quluwi ma ahe waa sidana laga dalbo na laga rabo marka laa ifraada walaa tafriid xadgudubna lama rabo ka gaabinna lama rabo ummaddan ummatu moxamed calayh isalaatu wasalaam waxay u dhexaysaa bayna alyahuudi waannasaara nasaaradu waxay quluwi ku sameeyeen ee nasaarada waxay quluwi ku sameeyeen fii ciisa yahuuddana yay ku xadgudbeen oo ay ka gaabiyeen fii xaqi ciisa calayhi salaatu wasalaam oo waxay ku tilmaameen inuu ibnu zinaya ummaddaani labadooday u dhexeeya ciisa waa cabdullaahi wa rasuuluh markii ummaddan dhexdooda la joogana dadka ahlu sunnaha waxay u dhexeeyaan kuwa quluwiga samaynaya iyo kuwa taqsiirka iyo gaabinta samaynaya labadaas qolay u dhexeeyaan wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam asagoo arrintaas sii wada ina diina yusrun walan yushaada diina axadu ilaa halabahu fasadiduu sadaadku waa toosnaanta iyo dhexdhexaadka wa qaaribuu dhadhoweeya macnaha wixii la idinka dalbay inaad la timaadaan isku daya wa abshiruu bishaareeya dadka lama quusiyo waa in loo bishaareeyo wastaciinuu kaashada wastaciinu wixii ka dambeeya nebigu wuxuuna barayaa sida aan ku gaari karno jannadii aan ku gaari karno awqaadda aan ka faa'iidaysan karno waa waqtiyadee waqtiyadu waa kala muhiimsan yihiin waxaad kaashataan buu leeyahay bilqadwati kallahaadda waqtiga kallahaadda waqti aad u qiimo badan waayo waarawxati iyo caraabidda waa gelinka dambe wa shay-in iyo shay ka mida min adduljati dheelmadka waa habeenka gelinkii dambe saddexdaa waa awqaad kaashada waxay dhahaan culummadu adduunyada xataa markii laga hadlayo qofka musaafirka ah saddexda waqti waa saddexda waqti ee safarka ugu fiican waa markii safar dheer aad u socoto waa loo kalahaa lama werwero qorax kuleelka haddii la gaaro waa la nastaa gaadiidkana waa la nasiyaa goormaa la baxayaa markaa waa caraabiddii waa waqtiga caraabidduu nebigu hadda sheegaya calayhi salaatu wasalaam fiidka hore waa la nastaa gelinka dambena waa la dheelmadaa safarka xataas waqtiyadaasi waa waqtiyo looga faa'iidaysto safarka aakhira loo safrayana waa looga faa'iidaysanayaa midka adduunyana waa in looga faa'iidaysto oo wakhtiyadaani daacada ilaahay subxaana wa tacaala in si gaara loogu dadaalo waa wakti qofka uu nashaad leeyahay waa wakti aan kululayn oo degan awqaaddaasna nebiga alay slat slam kaashada weeye lafdiga kale waxa waye alqasda alqasda tabluquu wuxuu nagu boorinayaa dhexdhexaadnimada wuxuuna leeyahy nebi alay slat slam dhexdhexaysta waad gaaraysaan yoolka iyo ujeeddada aad leedihiin iyo jannada ilaahay subxaana wa tacaala oo yoolka qof walba oo mu'mina ah wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin